بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين waxaan rabnaa inaan halkan aan ka jeedino go-aankii ay soo saareen ama warmurteedkii ay soo saareen aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan aada u soo dhoweyneynaa dadaaladii iyo iskudayadii ay sameeyeen aqalka sare waxaan u mahad celinaynaa runtii isxilqaankii ay isku dayeen inay hagaajiyaan ama ay maxaan ku yidhaahday ay dhammeeyaan khilaafaadkii soo kala dhexgalay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedada waxaan isleenahay waxay ciyaareen dowr muhiim ah loona baahnaa xilligeediina ay soo dhexgaleen waxaan ka jawaab sugaynaa waxay ballan qaadeen maarata inay dhammayn doonaan ama ay dhexgeli doonaan waxyaabihii qodobadii laysku khilaafsanaa dabcan kama hordhacayno waa ka jawaab sugaynaa dowladda federaalka ah ayaana looga fadhiyaa sida ay aqalka sare sheegeen inay fuliyaan maxaanku yidhaahday waxyaabihii laysku khilaafsanaa ama laysku maandhaafsanaa ayna ka jiba keenaan waxyaabaha u taagnaa markaa oo ayna ka dalbadeen aqalka sare inay fuliyaan waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa in nuxurka qodobadii laysku khilaafsanaa qeyb ka mid ah la xusay oo lagu xusay maarata warmurtiyeedkii aqalka sare aana filayno maxaanku yidhahdaa qeybaha kale ama qodobada kale oo laysku khilaafsan yahay ayagana maarata in laga qeybgelin doono ama ay ka mid noqon doonaan waxyaabaha la fulinayo ama laga wada hadli doono dabcan waxaa jira qodobo maxaan ku yidhaahday tabashooyinkayaga ka mid ahaa oo aan ku xusnayn ama aan ku jirin sideedda qodob ee aqalka sare ay soo saareen kuwaasoo matalan ay ka mid tahay nidaamka cadaaladda iyo asluubta oo aan dareemayno inay dowladda federaalka ay ka cagajiidayso fulinta heshiiskii sideed iyo labaatankii bishii koowaad ama labada kun iyo sideediyo tobanka jawhar heshiis ka dhacay heshiiskaas oo dowlad goboleedada wasaaradahooda cadaaladdu iyo dowladda federaalka wasaaradeeda cadaaladdu ay ku heshiiyeen justice model ama nidaam maxaan ku yidhaha cadaaladeed hanaan cadaaladeed iyo asluub maxaan ku yidhaahdaye oo qeexan caddaynaya rooliska ama maxaan ku yidhaahday waajibaadka iyo qaabka ay u dhacayso ama ay u dhigmayso cadaaladda hanaanka cadaaladda dowladda soomaaliya taasoo ay dowladda federaalka ay ka cagajiiday maxaan ku yidhahday maro badanna ay isku dayday maxaan ku yidhahday inaysan inay bedesho taas waxaan leenahay waxay ka mid tahay qodobada noo taagnaa oo annaga maaratay aan dowlad goboleedada aan ka cabanaynay ahna runtii meelaha laysku hayo oo u baahan in aad iyo aad loo xadido loona dul istaago ugu dambeyntii warmurtiyeedka maxaanku yidhaahday oo faahfaahsan jawaab qoraal ah ayaa waxa soo saari doona warmurtiyeedkan ku wajahan madaxda dowlad goboleedada iskaashiga dowlad goboleed madaxda iskaashiga dowlad goboleedada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxaan rabnaa inay caddaato maxaan ku yidhaahday in soomaaliya ay u baahan tahay in maaragtay la wada hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado in maaragtay dowladda federaalkana ay ka soo baxdo dowrkeedii hogaamineed dowrkeedii aabbanimo dowrkeedii mas-uuliyadda ka saaran wadanka hogaamintiisa iyo qaabka wadanka loo hogaaminayo taasoo runtii niyad jab ku ah ummadda soomaaliyeed maxaanku yidhaha annaguna in badan aan ka hadalnay in maarata aysan u socon dhinacaas laakiin maanta munaasabaddu waxa weeyaan soo dhoweynta maxaanku yidhaha warmurtiyeedkii ay soo saareen dabcan warmurtiyeedkani wuxuu waa bilow fiican kaasoo sheegaya in maxaanku yidhaha wadahadal la bilaabi doono wadahadal la furi doono mana aha oo looma qeexan karo mana loo fasiran karo inuu yahay dhammaynta khilaafkii ama waxyaabihii laysku khilaafsanaa aqalka sare guddigoodu wuxuu tegi doonaa dabcan dowlad goboleedada xarumahooda halkaasoo ay wada hadal ka geli doonaan waxyaabaha laysku khilaafsan yahay lana rajaynayo qodobada ay fareen dowladda federaalka inay fulisa ma ogiye kuwooda kale waxaan ku yidhahaa inay wada hadal kala galaan dowlad goboleedada ayna dhammeeyaan waxyaabaha khilaafka uu salka ku hayo waana waxaan isleeyahay rajo fiican weeyaan waxaan in badan raadinaynay cid damaano qaada cid dhexdhexaad ka noqon karta maadaama dowladda federaalka ah heshiis kastaoo la galo aanay meeshii ka soo qaadayn wax fulina aysan maarata ay samaynayn taasoo nasiib darro runtii ku ahayd ummadda soomaaliyeed oo ay u hayaan hoggaanka waddanka addoomaas